الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه hada kani baa-u bayaani istixbaabi tasawuji waa guursi la guursado sunanimadkii bal caddayntiisii buu baabkeedii yahay iyo wataswiiji guurin wax la guuriyo fii shawaalin bisha shawaal waistixbaabi dukhuuli fiihi in bala aqal galo iyadna istixbaabkii dabcana baabka xadiisun baa inooguba imanaya wuxuu baabku u baabaysan yahayna bishan shawaal bal tasawujkuna waa ruuxii guursanaya oo dee waa tasawwaja yatasawaju tasawujan taswiijkuna hadduu ruux cid kale wuxu guurinayo inantiisii walaasha adigu cid inuu guurinayo taas baa taswiijkuna yahay dee kollayna waa wax wada socdo uno haddii ruux guursanayo cid u guurisana way jirtaa une bal guurku bishan shawaal dhicitaankiisa uu dhaco istixbaabkii waa suu kaba cabiray nawowi weeye cibaaradii iyo ruux horeba u guursaday inuu bishaas la aqal galo haweeneydii uu guursaday istixbaabkiisii ayuu baabkii yahay bal waxaa taa keeniya umuuro markaan xadiidka gaadhnaan ogaan doonaa ama sababtan istixbaabkan iyo arrintani waxa uu yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi wlafdu liزuhayri qaala xadaثna wakiicu labada sheekh waxay idhaaheen xadaثna wakiicu qaala xadaثna sufyaanu sufyaankuna waa sufyaan ibn saciid ibn masruq الthawri weeye waayo wakiic kol aduu ka warinayu iطlaaqo can ismaaciil bni umayata can cabdillaahi bni curwata can curwata can caaishata kolley dadka sanadku waa dadaynu hore kitaabka ugu soo marnay ismaaciil ibnu umaya xaafid isuu kaba cabiro saadiso ujeeddadu waa nin taabiciinta kuwii ugu yaryaraa la wakti ahaa oo saxaabada qaar soo gaadhay laakiin arag uu axad asaxaaba arkay ma jirto waa atbaacu taabiciinti uun walow dee uu suurtagal ay ahayd inuu taabici yar noqdo ama cabdillahi bni curwa abihii curwat bnu zubayr buu ka warinayaa isna waa inoo horeeyey una bal malaa waxa weyn dee kolley xagga dabaqada isagii abiyaad bay isugu dhow yihiinba waana nin hiqaa isaguna caaisha ayaa waxay tidhi qaalat annaha qaalat tazawajanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuu i guursaday waa tii xalay ba aynu soo marray guurkaa iyadoo weliba yar makana intii la joogay ahayd iyo markay khadiija ay dhimatay dabadeed rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama fii shawaalin bishan shawaal la yidhaaho waa bishaa shawaal ee dee bishii makayna dhaaftay unba ahayd taas buu guursaday oo i guursaday wabana b waa saddex sanood dabadood ama waqti saddex sanood laga joogo tasawujkii hore wabana b wiila aqal galay fii shawaalin bishaa shawaal un baana aqalgalku ahaa oo markii dambe lasoo hijrooday madiinana waa taa iyadoo sagaal jira uu binahu uu ahaa xalay saynu soo maray haddana isaguna bishii shawaal un buu ahaa culimada luqada qaar baa waxay ku tiriyaan bana b in luqa laga roonya ay tahay ee ay bana inay markaysan oo kale banuhu waa macnaa dukhuulun weeyaan waxay dhahaan waxaa dee la aqalgalkii looga cabiraa ficilkan oo kale dee waxaa iska macruuf ahayd ruux hadduu haweeney la aqalgalayo dee aqal baa loo yeeli jiray hawaatan aqal loo dhisayay ama taas oo kale oo tan baa dee talafdigan dukhuulkii iyo aqalgalkii bina looga cabiraa ee qolooyinka luqawiyiinta waxay kaba dhigaan banaa calayhaa in ay mudan tahay oo luqada fasiixa ay tahay oo ka mudan tahay banaa biha laakiin halkan waa tan imika xadiidka inoogu sugan caaisha curwana waa ka warinaya waana min ahli luqa xalaytana iyadana kolley waxa weeye malaa lafdigu oo kale waa inooguba sugnaa bal markaa waxa weeyaan un kolle ashxaarta carbeed qaarkoodna weliba dadkii fusaxad ahaana way kuba soo aroorto marka bacd lugawiyiin inkaarkoodaasa ama diidmadoodaasi ha jirtee waa luqo jirta un waayo taas banaa caleyha iyo banaa biha labaduba waa laba luqo oo fasiixa un haddaba bishii shawaal ba heli marka waxay tihi caaisha faayu nisaa'i rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam mar dumarkii rasuulka ilaahay teeg ee ayaa ka mid ahayd oo kaana ahaa axdaa mid nasiib iyo dheef ama mansilo mudan oo fiican cindi cindahu rasuulka ilahay agtii mini aniga war dumarkii rasuulka ilaahay ta agtiisa rasuulka ilaahay marka la eego aniga iga mansilo fiicnayd martabo fiicnayd ee xaggaasi waa tee may jirin buelada manaa horta arrinku waxa weeyaan dee rasuulka ilaahay shawaal waa kanoo guurkiisii iyo la aqalgalkiisuba u dhacay caaishana waxay noo dambaysaba inay iyadu markay cid hoynayso oo dadka qaraabadeeda ah inay dooran jirtayba bisha shawaal in dukuulku uu dhaco ay dooran jirtay waxay jirtay jaahiliyadii carbeed ama ahlaljaahiliya waana nooc tadayurkii iyo baasaysigii iyo sharaysigii waqtiyada qaarkood ama makaanada qaarkoodba sharaysanaya wax kaba mida waa ahaarta caqiidada xun ee dee bal maalan ama shirkigoodiiba ahaarteedii kaba mid ahayd ayay bisha shawaal bay baasaysan jireen in la guursado ama wax la guuriyo ama la aqalgalo taas bay adigu oo way nici jireen si waxaanu guurka caynkaasi hagaagahayn oonu dhammaanahayn baabay ahayd oo waxay leeyihin ba lafdigan imaka ismigan shawaal oo kale waxa weeyaan wuxuu walow dee isna lafdi mubaalaqa yahay shaala macnaa rafaco weeye waa koryeel iyo waxyaalo oo de waxay leeyihin malaha waa tashaa-um magacan ay sharaysanayaan o isleeyihin malaha dee ulfad iyo wixii baaba kor noqon haddii waktiga caynkaasa la guursado ayay bisha nici jireen ama ay karhi jireen haddaba caaisha markaa hadalkan waxay ula jeedaa radin ay radiyeyso ahlaljaahiliya waxa ay qabeen ee ahaa bishan inaan guurkeeda iyo guursigeedu too ama guurinteedu iyo aqalgalka iyo too aanay roonayn oo ay markaa iyagoo dee dhib iyo taakaba maqani waana ahaartii jaahiliyada waana tadayur kolayna dee tadayurku iyo wax la sharaystaa dee jaahiliyada carbeedna ha kuba badnaado bal iyagu way u qasi jireenba oo marka ay safar u baxayaan ama waxyaalo waa kuwanoo waxbay duulin jireen iyo ama daa'irkaas iyo waxyaalo eegi jireen wakti kastana waa iyo meel kastaba xataa dee waa wax jira waana waxyaalo aahaartaa xunxun ee dee markaa qolooyinkaa kaba hadhay una innaga nafteenna waa tan waktiya la baasaysto la sharaysaa jirto oo bilaa dhici karta inaan wax la guursanoon lahayn oo dee lahoyn oo rajara iyo waxyaalo waktiya maalmaha qaarkood wakti aan wax lagu laba guurin oon reerku guurin iyo wakti aan wax la bixin iyo waxyaalo waxyaalahaasoo dhammina waa baabkan iyo aahaartaa xun ee diyaarada madmuumka ah ee ruuxa caqiidadiisii dhaawacaysa waayo waxaan u arkayaa inuu dhib u keenayo ee dhibtana ilaah baa subxaana watacaala keena ee cid kaloo keenaysaa ma jirto maalini wax ma hayso bilna wax ma hayso makaanna wax ma hayo ashkaasna waxba ma hayso marka waxalan waxaan dee tadayurkan iyo sharaysigan dee kollay abwaabna way inooba dambeeyaan nahyiga xeeggaas iyo dee inuu nooc markaa shirki aba yahay ayuun bay tani kaba mid ahaydba weye de innagana waa wax la helayo taas oo kale oo dadkii bal maalan dee ama xag guur ha noqoto ama xag kaleba tana caado jaahiliyad haddaba taa radin iyo waxaa burinteed ayay hadalkan caaisha u tidho waa taa rasuulka ilaahay baa iyadii guursaday bil shawaal wuxuu la aqalgelay bil shawaal dumarkii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee iyada cid xagga mansilada iyo martabada iyo xudwada ay ku leedahay rasuulka ilahi agtii cid kaga mudnayd halkaa mabay jirinba saasay iyaduna jaanibkan u dooranaysay bal taasba weeyaanoo bal markaa waxa weya ruuxii muslimka ahaa in waxyaalaha caynkaasi caqidadiisii dhaawacaya ee dee tadayurkaasi iyo sharaysi iyo baasaysi wax la baasaysto inuu ka dheeraado taas ba arrinku uu yahay qala wuxuu yihi curwa ileh wa kaanat waxay ahayd caaishatu caaisha tastaxibu mid doorata an tudkhila nisaaha dumarkeeda waa ciddii dee ay hoynayso ee ama iyadu uun ay dee daraf ka tahay hoyntooda fii shawaali bisha shawaal ayay dooranayso dee arrintaa horewaxaasaabay aragto waaba taa in wax dhibay dee jiraana may jirin waxa ay jaahiliyadu qabeenna waa waxaa baadilka aba weeye bal markaa taan weeyaan oo iyaguna malaa magaca shawaal oo kolkol dee lafdigan imaka haddii la yidhaha shaalat ilibil oo kale waa geelu markuu goojiyo oo hashi markay rintaba ay dee goojinayso markaa faxl iyo waxyaalaha ani aqbal ahayn taasa ayay baan markaa kaba cabiraynaa ma dee waa rafci tan oo yidhaaheen malaha shawaal waxa magacyada markii ugu horreeyay dee carab ay magacyadan bixinaysay rabadaan bay yidhahaan malaa waqti dhulku kulul yahay oo xagaay oo dee ciid iyo waxyaalaha intay kululaatay lagu cagagubanayo ayaabay kusoo hagtay min arabda oo sabay rabda rabadaan u yidhaaheen shawaalla waxaa la arkaa waqti dee geelu rimayba oo ay goojinayo oo kale inuu kusoo waafaqay oo jumada iyadna wax kale yidhahaan calaa kulli xaalin waa adigu aathaartii tadayurkooda tiina waxa weeyaan dee islaamka wax meelo ay ku leedahay ma jirto islaamkuna oo wuxuu inkirayo burinaya taa وxdثna بن نmayri qال xadثna abi qal xadثna سfyaan bhada الإsnaadi سfyaanku waa سfyaankii horena waa hawri cabdالlahi بn نmayr baana halkii wakiic kuba jira isnaadkuna waa intii سfyaan ka dambeysay walam ydkur ficl caaishata lakin cabdالlahi بn نmayr riwaayadiisan uu سfyaan ka wariyey ficilkan caaisha waa intan dambe ah wakanat caaishatu tastaxibu an tudkila نisaءha fi shawaalin intaa riwaayadiisa lamay socon intaa hore ee bal xadiidkii ahaa ayuun buu waxa weeyaan riwaayadiisu ay had kollay shaaficiyadna halkan waa dee istixbaabka shawaal dukuulka iyo tasawujka way kuba tagaan waana xujadoodu iyo cumdadoodu xadiidkan imakaan hayno weeye baabu n nadbi nadari ilaa waji lmar'ati wakafayha liman yuriidu tasawujaha wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani nadbi mar waxa nadari waa eegid la eego sunanimadkeed baabkii weeye ilaa weji marati haweeneyda wejigeed iyo wakafayha xadiidka intaasi kuma sugna ee dee kolley waa madhabku siduu yahay marka la eego shaaficiyada oo kale iyo qolooyin kale madhabku yahay waana tafsiir dee wixii madhabka kuma sugnaa lagu fasiraya xadiidkii xadiidku nadarkaas ayaa kuma sugan oo dee waaba ka waasacsanaan karaa intaas ilى wji marati wakafayha liman yuriidu ruuxa doonaya tasawuja macnaa ruuxii doonay inuu haweeney guursado intaanu guursan bal inuu eego uu arko waaba intee si halkaa wixii dee nikaaxeed iyo guurkan ku dhiirin lahaa si ay uguba muuqato ama haddii si aan hadhow murugo iyo maxaa kugu watay aanay u dhicin wixii dee ka joojin lahaa ay uguba muuqato intaanu iyadii uba sheegin bee sabadii dhicin inuu eego bal hadduu kari waayo xataa cid uu diro oo dee lagu kalsooyo dumaro bal si ay ugu soo hubsato waa ujeeddadu si aanay marka dambe oo wakti aan meel layska soo qabtaaba aanay jirin guurkii uu dhacay si aan dee bal qoomamo iyo iyo wixii iyo aanay iman iyo wixii uu filayay oo dee aa meeshii uu waayo hadhow taasi ay kuba keento gurigii iyo qoyska dhismay dhib ay kuba keento bal inta ka horeysa nadarkii kol hadduu guur doonayo weeye ma hadduu wax kala doonaya waa guur baa qalbigiisii kusoo dhacay aada guursatid buu leeyahay bal inuu eego sharcigu waa u banaynaya walow ay haweeney ajnabiya markaa tahay dumarkii ajnabiyaadkaana dee nadar alfujaa mooyaane eegid kaleo lala sii raaca aanay banaanayn laakiin suuradan dee arrinkan kalea kaba dambeeyo waa suuro eegitaanku uu banaan yahay markaa tibuu baabkeedi yahay xdثna بن أbي cمر qال xdثna سفyان عن يزيد بن kaysاn عن أbي xاaزiم عن أbي هريرaةa qال أنه qاl bal سفyaanku markii dhoweyd waa سفyاan iبن thawrي baan soo nidhi imikana waa سفyاan iبن cuyeyno kollay qolooyinkiini kitaabka muddo la socday ee umuurahaasi waxaan filaya halkan oo kale iبن أbي cمر inaanu سفyاan thawrي soo gaadhin oonu kaba warinayn hadduu iبن أbي cmر iyo qutayba iyo raggaasi سfyaan ay ilaaqaan sufyaan iبn cuyeyne uu yahay de waa wax balmaa malaa dadka qaar ay xusuusan yihiin inta kalena waan soo wada aragnay waa dadaan soo aragnay abuxaazimna waa halkan kolley waxaa kitaabka kusoo noqnoqda laba nin oo mid kastaba abuxaazim la yidhaaho magacyadooduna horaan usoo sheegnay waana laba nin oo kala weyn laba taabici haba noqdeen abuxaazimkan abu hurayre ka warinaya iyo abu xasim sahl ibnu sacad صaxaabigaas kaba warinaya waa laba صaxaabi marka waa laba taabici ee waxa weeyaanuun dee ninkaa sahal soo gaadhay kolley oo sahal uu soo gaadhay asxaabtii ka ka horreysay aan soo gaadhin abi hurayre soo gaadhay maho ka sahal soo gaadhay waa ka da-yaraanaya ama uu ka dabaqa ya dambaynaya kii abu hurayre soo gaadhay bal taaba way ee haddii aan bal su-aal laba imaado laba abu xaasim labaduba caawina way ku wada sugan yihiin casharka in sha allahu tacaala magacyadooda hore inuu soo marray waanay soo noqnoqdeen laakiin ma garan karo cid xusuusan iyo in la dabdinaya bal abuxaasimkan abu hurayre ka warinaya in kuwa magaciisa ayaa sheegi kara ibrahim salamat bnu dinar u fiirso abuxaasimka abu hurayre ka warinaya maish maaha yaa kala garanaya ama sheegi kara cid sheegaysaa ma jirtaan filaya salamat bnu dinar waa ninka abuxaasim ka wariya sahl ibnu sacad kaas weeye laakiin ninkan salman baa la yidhaha way isku dhow yihin salman dee mawla caza alashaciya kaas baa salman uu yahay abu hurayre ninka ka warinaya ama salamat bnu dinar ninkaa waa cidka ahaaye hiqada ahaaye kollay oo nin aqoonlana u ahaa waa cida zaahid ah waa inoo dambeeyaayo waa ninkan sahl ibnu saacad kaba wariya salamat bn midna waa salman midna waa salama ninkan baa weyn oo ka weyn dabaqo horeeya kaa kale waa dambeeya waana caawaba waa ku jira casharka wuxuu yihi abu hurayra qaala kuntu waxaana cinda nabiyi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisa ayaan kuma sugnaa faataahu rajulu nin baa u yimi faأخbarahu wuxuu ugu waramay ninkii anahu taزawaja imraأaة haweeney inuu guursaday min alanصaari ansaar kaba mid ah faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam anadarta ilayha miyaad eegtay oo bal intaan dee ma eegtay oo ma daydo dee ruuxaad aragtay mata haweeneydaas kale dee kale aduu guurkii dhacayba u guursaday imaka nadarkan dambe guurkiina waa wax faa'iidou leeyahay maba jirto halkana waxay kuba xambaaraan in walow dee lafdigu moodo dee saa kale inuu keenayo macnaa waxaan doonay aradtu an atasawaj waayo riwaaya nasaa-ina waa khidbo unbu markaa ay tilmaamaysay waxaan doonayaaba ama aan doonay haweeney ansaare inaan guursado anadarta ilayha qaala laa qaala fadhab bal tag oo fandur ilayha eeg oo arag horta faina fi acyuni اlansaari waa dee nasiixo baabkeed iyo maslaxada guurkooda isagoo eegaya rasuulkii ilaahay si hadhow waxaanu filanayni intay kuba yimaadaan marka dambe aanu dee keeninba inuu ama dalaaqo oo halkaa qoyskii kuba burburo ama iyaanu dalaaqinbe laakiin dee isagoo raqba aanay jirin doonahayn meeshii uu gurigii joogo oo u haysto haddaba dumarka ansaareed indhahooda shay-an waxbaa ku sugan waxbaa jira ay leeyihiin bal si aad u ogaatid ood ugu gashitaa hadday jirto de haddii ay bal matalan waxaa maaha dhammaantood inay ku wada sugayne dee barhkooda kuma wada sugan haddaad kuba aragto adiga aada u aragto arrin aan ku cajabina inay tahay aada ugama joogsatid iska ubsoo bal eeg taas buu ihi riwaayada halkan wuxuu imaam nawowi leeyahay shay-an bilhabs san baa riwaayada dhacday oo ah mufradkii alashyaa marka barhkood baa waxay ka dhigeen waa siqar oo indhayaraan oo kale kuwa wuxuu ka cabirayaa zurqo bal barhkood baa dee cumshi iyo waxyaalahaas kaba dhiga waa dee siqar maca sayalaani damci oo kale bal marka arrintanna waxa weeyaan maaha ceeb iyo waxyaalo ee waa naseexo iyo wixii bal guurku iyo waxa weeyaan muwaafaqada iyo ulfada iyo dawaam iyo si fiican in loo wada jooga kollay ay kuma xasilaysa iyo wixii halkaa dhiba igaba iman lahayd oo meesha uu rasuulka ilaahay dee kasii saarayo taaba weeye wuxuu yihi fa ina fi cayni lansaari shayn bal riwaayo ka taabsan baabay noo soo socoto waatan وxadثnي يحyى بن معين qال xadثnا مروان بن معاaوية الفزاrي qال xadثnا يزيد بن kayسان عن أbي xاaزم عن أbي هريرةa qال أنه qاl kolley snadka labada nine hore mooye inta hore sanadkii hore unba weeye ruwaadii nooguba sugnaa lakiin halkan imaam أهلجaرح وتaعdيل يحyى بن معين ayaa kuba sugan kolley مqadimadiina meel kamida ayaan soo aragnay kitaabka aad bu ugu yar yahay bal bukhaari naftiisa waa saas oo kaleo de malaa ayn kollay rag mashaayikdiisiya ayay sooba gaadheeno oo bal matalan tan riwaayadiisa kuma badno oo imaka muslim oo kale waa saddex xadiisun adigu muqadimadii de waaba gaar laakiin axaadiida kitaabka dhexdiisa uu ku leeyahay saddex xadiid weeye muqadimada halkan kusoo aragnayna waa sidaabuu muslim kaga warinaya ee markaa cid baa udhaxaysay imaka halkan marwan ibnu mucayat alfazarina isaga waa nin xaafid ahaa oo hiqo ah oo dee isagu waxa weeye bal dabaqada sideedaad ee ruwaadda ama atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida oo ay yidhaahaan waxaa lagu yar yaqaanay un waa tadliis laakiin tadliiskiisu ma ahayn tadliis lisnaad tadliis lasmaa bay ahayd oo asmaada sheekhyada kolkol uu ku yar tasarufo unbaabay ahayd oo waxweyn ma ahayn inta kale waa intaan soo aragnay abu hurayra wuxuu yihi qaal jaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam faqaala wuxuu yihi inii tزawajtu imraأaة min alansaari haweeney ansaareed haweeney ansaara ayaan guursaday faqaala lahu الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam hal nadarta ilayha xaggeedii ma dayday oo ma aragtay oo ma taas faina fii cuyuuni اlansaari shaya qaala qad nadartu ilayha xadiidku waa xadiid keliya waa laba dariiqo de kollay taa hore waxay ahaydba inuu yidhi laa imaka halkanna waan arkay buuhi marka waxaan kollay ku yar xambaaraynaa uun sidee laba xaalo uun ay kala ahayd walow xadiidku dee xadiidka laba dariiq keliya wada leeyahay markii hore doonid baan ku xambaarnay inuu doonayo inuu guursado waana kan rasuulka ilaahay uba bandhigay oo dee kollay qarad kalena uu lahaa malaa rasuulku inuu wax kala caawiyo rasuulka markii uu sheegay ee uu yihi nadarta ilayha laa uu yihi waa kan fadhab fandur ilayha buu ku yihi haddaba markaa dabadeed baa iyadoo dee uu arkayna zawaajkiina dhacay meherkii la xadiday ayuu u yimi rasuulkii ilaahay oo bal markaa waa si aan u yar walow xadiid keliya oo dee inta badan markay duruqdu tacadudo ama makhaarijtu ay tacadudaa ayaa umuuraha caynkaasa laguma jamciyaa ee makraj keliya markay noqoto waayo xagga dambe waa makraj keliya waa arrin yar dee bal matalan ma sahlana un in dee tacadud qisadii laguma xambaare laakiin bal labada xaalaan saa kaba dhigayna qaala qad nadartu ilayha qaala calaa kam tazawajtaha imsaad ku guursatay ujeedadu meher ahaan maxaad adigu markaa muu bixin bee aada dee bixisay ood kuba guursatay qaala wuxuu uhi calaa arbaci awaaqin afar uqiyadood kollay horena seke waati aynuu soo marray awaaqin waa jamcu uqiyatin ayaa awaaqi laguma jamciyaa alawaaqiy ama alawaaqiyu kollay hore aynu malaha jamciya usoo maray waana fiday ahayd fidaduna dee waa wixii daraahimta ay kaba samayn jireen walow sideeda kaleba ay u isticmaali jireen marka uqiyaduna ama uqiyadu afartan dirham bay ahayd oo waatan sake kusoo maray shan uqiyo ama shan awaaqi wax ka yar oo fidaa zaka kama waajibayso dee waxaanay ahayd laba boqol oo dirham shanta uqiyo inta ka yar zaka kamay go-ahaynba haddaba afarta uqiyadood waxay noqon haddaan uqiyadiiba afartan dirham nidhaahno boqol iyo lixdan dirham bay noqonaysaa taas bay noqonaysaa oo markaa fidadoodii ay isticmaali jireen ay dee isticmaali jireen waktigaasna waktiyadoodii fidada iyo bal matalan dahabku dee laba lacagood ama laba shay oo naqdigii ay isticmaalayeen bay ahayde laakiin tafaawudkan weyne imika udhaxeeya fidada qiimaheeda iyo dahabka qiimihiisu berigaa ma jirinoo dee gees way iskaga dhawaayeen oo tobanka dirham hal dinaar baa laguba sarifayay tobanka dirham hal dinaar buu noqonayay laakiin maanta dee taas farqi aada iyo aada u weyn baa fidada qiimaheeda oo aada u hooseeya iyo dahabka aada u sarreeya uba dhexeeya bal markaa dee bacdigoodna waxay yidhaahaan afartanka boqol iyo lixdanka dirham ilaa boqol iyo toddobiyo afartan garaam marka la eego micyaarkeena mucaasirka ayay noqon oo laakiin fida faqaala lahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam calaa arbaci awaaqin waa istifhaamin kaariya ay atazawajtaha calaa arbaci awaaqin ma afar uqiyadood oo fido ah ayaad haweeneydan kuba guursatay kollay inkaarkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan ku inkirayeyna waa ninkan xaaladiisu say ahayd iyo intii uu karayay nin waxayste may ahayd rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ugu yimi inuu bal meherkaas haweeneydan dee uu iyadii waxa weeyaan ku meheriyee meher ahaan uu siiyey inuu ka caawiyo ugu yimi marka ruuxiba dee kol haddii arrintii wuxuu haystaba aanay ahayn oo mashaqadan ah atacarud lisu-aal baryadan iyo waxweydiisi arrinta ay kuba xambaartay xaaladiisa dee wuxuu qaadi karaya mahayno intaa in ka duwan in meherkiisu dhacay ahayde maha macnuu guud ahaan baa afartan uqiyo wa ama afartaa uqiyo wax gaadhaya ama boqol iyo lixdankaa dirhama inuu ruuxii dee ken laisguursaday inuu rasuulkiida ilaahay diidayo haweeneyda meheray u qaato taas maaha waxay noo soo socotay rasuulka ilaahay baa dumarkiisa intooda badan iyo shan boqol oo dirham inay ahayd oo waa intan in kaba badan eh waa ninkan xaaladiisa waaba kan wuxuu ugu yimi inuu rasuulka ilaahay taa uu bal waxa weeyaan wax siiyo ka caawiyo si waxaa haweeneydii uu siiya meherkii marka muxuu yihi kaanamaa waaba idinka oo waxaabad moodaa dee markaad waxyaalahan aad isticmaalaysaan tanxituuna goynaya oo kasoo qodanaya ama qoranaya ama kaba soo goosanaya alfidata fidada min curdi hada ljabal macnaa dee waa ninkii aan haysan mablag weyn bay ku noqonaysaa marka waxaabad moodaa xagga dee sana u isticmaalaysaan si aad dhibyaraan ku helaysaan oo buurtan dhinaceeda aad kasoo fujisanaysaan fidadii aad halkan kala imanaysaan oo dee wax sahlan oo dhibyaraan aad ku helaysaan taas baabad moodaa taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh markaasaa muxuu yihi maa cindana maa nucdik inay waxbuu doonayaba ninku agtayada ma aha nin waxaanu ku siinaa laakiin rasuulka ilaahay dee taasun ku muudayne waa kan walaaka markaa wax muu hayn uu dee siiyo oo ninkan uu ku caawiyo muu hayn walaakin casa waxaa laga yaabaa nabcasaka inaanu ku dirno fii bacsin waxa weeyaan aduu baci waa facl bimacnaa mafcuul weeyaan oo waa bimacnaa mabcuuhe waa ciidan jeesh ama cid la dirayo oo markaa tusiibu aada asiibtid minhu dee wixii qanaaimee la helay waxaad meherkan aada ku bixiso ma si kale aad u intifaacdo aada kaba heshid taas oo bal wuxuu leeyahy imaka waxba mahayo laakiin dee ciidan baa laga yaabaa inaanu kugu darno oo wixii qaniimo ay soo helaan nasiibkaaga aada ka qaadato ama adoo dee halkaa aad waxaan iskagaba bixiso fabacaa qaala abu hurayra wuxuu yihi fabacaa rasuulka ilaahay baa diray bacsan ciidan buu diray ilaa bani cabsin reerkii reer bani cabsi la odhanayay taas bee reer qadafaan kaba mid ahaa buu u diray markaasuu bacatha waan u diray oo dalika rajula ninkaa fihim ay fii hada albachi ama fii hada aljeishi ciidankaas ayuu ninkii raaciyey oo dee la arko inuu wax ka helay oo wixii iskagaba bixiyo bal xagga sadaaqa iyo inta ku habboon iyo taasi way inoo dambaysaa xadiidkana qadarkan karaahadiisa lagama qaadanayo ee arrinku waxa weeyaan huwa binisbati lixaali hada zawj ayay karaahadan iyo inkaarkan rasuulka ilaahi ahaa xadiidka ta iyada inoogu sugani waxa weeye baabkuna u baabaysnaa ruux hadduu doonaya haweeney inuu guursado inay dee mustaxab tahay bal rasuulka ilaahi wuu amray amarkani waajib ma aha ee waa sunno eh inay mustaxab tahay bal si intii aanu bal waxa weeyaan dee khidbad iyo waxyaala dhicin si aan qalbi jab ugu iman hadduu kaba laabmaanu uba sheegin shardi maaha inuu ogeysiiyo inuu arrintaa kaba doonayo ee inuu arko eego bal matalan waa kan oo dee shaaficiyada iyo aimada qaarkood wejiga iyo labada kaf ay leeyihin wejigana quruxda ayaaba dee daliil ay u noqon labada kafna jirka khusuumadiis iyo nucumadiis iyo waxyaalahaasi bal waxa weeyaan taasi nooga adigu waxa kolley waxa weeyaan usa xadiid abi daud iyo tirmidi iyo kuba sugnayd bal ruuxu hadduu karo inuu ka arko wixii ugu yeedhaya guurkeeda hala yimaado ama dee sia xadiid muqiire iyo keyrkiina kuba timi o bal muhimku waxa weeyaanuun dee kolley cawro iyo wax la eegaya maaha dee cawradii iyo dee taasiyo iyadoo qawan in la leeya meelo uu qarsoono taas eeg oo kale laakiin waxay dee bal matalan qaaliban dee waxyaalaha iskaba muuqda ama ha noqoto wejiga iyo labada kaf sia aimada qaar ay leeyihin ama wax ka waasacsan sia bal matalan qadamkeed iyo saaqeedii hadduu muuqdo ama raqabadeediiyo wax muuqdo oo kale dee aragga uu kaba arko isagoo qaradkiisa iyo ujeeddadiisu ay tan aada guursatid ay tahay iyada markaa shay jaa-iza weeye kolleyna dee intan wejiyo labada kaf wax ka badan ayaabay saxaabada qaarkood ay sameeyeen oo ay laba yimaadeen iyagoo dee guurkaas oo cumar ibn alkhadaab iyobay kaba dhacday isagoo cali ama dee weydiisay inantiisii umu kulhum hadda waa fatima binti rasuulillahi sala allahu calayh wasalam baa dhashay umu kulhum oo kolka lama yidhaaho rasuulka ilaahay wuxuuba dee iyaadyarideedii faatimo iyo iyaga weynidoodii cumar iyo ayaabuu gaba cudur daartay haddana inanteedii waa guursaday umu kulhum oo dee iyadoo uu qabo hayuu cumar la dilaybe umu kulhum bintu cali ayaa malaayo la soo qaado calina yarideediibuu u sheego haddana dee isaga wuxuu rabay uun rasuulka ilaahay aalkiisii waa faatimo inanteedii bal inuu halkaas hilo iyo xidhiidh yimaado ama nasabkiisu halkaas waa nasab aan dhammaanahayne bala wuxuun adigu bal markaa nasabkii halkaa geesun waxay uga soo galaan oo markaasuu markii dambe cala yihi waan kuusoo diraya haddii aad dee ku qanacdo zawjadaadii weeye dee markii ay timina waxaaba dhacday bala yidhi in saaqeedii eego markaasoo dee tay tihi haddaanad amiirulmu'miniin ahayn lasakaktu caynak bal matalan haddaanad ahayn oo dee mara maradii intaa saaqeediya waxyaalo saxaabo kalena waxyaalo ka sugnaaday way jiraan bal muhim waxa weeyaan wixii uu yeedhaya ruuxa aragti si lafti xadiis ma ahaa intan yaan laguma qaydin be dee shay jaaisay noqonaysa haddii arrintu ay tahay isagoo doonaya dee waxa weeyaan inuu guursado bal taab baabu sadaaqi wa jawaazi kownihi tacliima qur'aanin marka halkan aimada qolooyin iyagu dee markaas ayuu kasoo noqonlayaa malaa nadar ka badido dee qowlkoodu markaas wuxuu leeyahay waa khadaun mukhaalifun lisariixi hada alxadiid wa mukhaalifun liijmaci اluma waayo haddii xaajo kaleba ay timaado shahaado iyo beyc iyo waxyaalo way banaanaanaysay buu leeyahay taasi qolooyin kale may lama arki karo taasi waa qowlkoodu dee nasuustan ama xadiidkan sariixiisuu khilaafsan yahiy ijmaacii ummadda daahiri buu kaba soo noqonaya ama daa-uud buu kaba soo noqonaya isagoo kaba cabiray yanduru ilaa jamiici badaniha koloodu taa doonaya mala ibnu xasim iyo raggalina waa qowlkood de waa sheekhiisii ama imaamkiisii tu leeya wahada khadaun daahiru munaabidun liusuuli sunati walijmac bal taas oo kale waxaa kale uu soo noqonaya jamaahiir alculamaa kaba soo noqonaya markay nadarkaa noqoto inaanay meesha shardi ahayn inuu ogeysiiyo bal inuu arrintaa qaradkaa leeyahay shardina inaanay ahayn dee iyadu inay tan raalli kuba tahay ee xataa dee iyadoonu isagoon dareensiin iyadoon taa dareensanayn waa wuxuu eegi karo kol haddii qaradkiisu taa yahayo ujeeddadu nadaradii xataa rasuulka ilaah yihi is mar weydiiyey ruux waxaa ishaydaaba haweeney kuba dhacaysa nathar alfuja markii la weydiiyey isrif basaraka bu yihi markaa ishaada laabo tan oo kale way ka duwan tahay oo dee araggii waa wax loo ogol yahay irtidaad kale maaha iyo ku raaxaysi kale arrintu bal waa wixii uu yeedhi lahaa guurkeeda ama kaba joojin lahaa inuu arko intaasba weeye oo markaa taasi waa shay jaaisa wey waxaanu leeya waxa roonba imaka halkan uu shaaficiyada kasoo noqonaya inay intaanu doonin intaan hadal qaadba iman si ay unoqoto si haddii hadduu naco oo ay la noqon weyday inuu guursado iyadii dee in ruux laga noqday aanay isu arago ama cidda kale aanay u arago halkaa iyada dhib iyo qalbi jab aanay uguba iman iyadoo dee waxba khidba iyo waxyaala dhicin arrintani inay noqoto oo si dee iyadiiba halkaa waa dhowr khaadirkeediina iyada la dhowrayo baabu sadaaqi waa meherka baabkiisii iyo wajawaazi kowni aanshihiisa banaanideed tacliima qur'aanin qur'aan baritaankii وhاtma xadيdi katumbir ah iyo وغayri dalika وmin qaliili iyo kaa keyrkii oo wax yar iyo wax badan ba ah واstixbaabi kwnihi aanshihiisa sunanimadkeed خamsa miئati dirhamin شhan boqol oo dirham inuu noqdo liman laa yujxafu bi kii aanay taasi culays ku ahayn oonay dee culays iyo hiqal ku keenayne karaya ina kii kale waataa rasuulka ilahay ba inkaarkiisi ninkan aynu soo aragne aduu baabku waxa u baabaysan yahay horta waa meherkii oo meherku dee guurka qeyb buu kaba yahay oo kolley ruuxu ma ridi karo oo asal ahaan guur bilaa mehero ruuxani dee waa iyadoo tasmiyadiisa waa la dibdhigi karaa taxdiidkiisa waa la dibdhigi karaaye laakiin arrinta hadday noqoto me meherba maba jirayo waa tii xalay aynu soo maray shikaarka naftiisa dee waxyaalihii lagu cileeyey waa sadaaq la-aantan haweeneydu aani waxeraynoo sadaaqo waaba waxay matalan dee guurku la-aantii ma waa laga aamusi karaa marka waa la dib dhigi karaa lakin de si uu kusugnaanayo hadhow ama uu ku laazimaya jirto sadaaqu isagu guurkii haddii la yidhaha guurku bilaa sadaaq ha noqdo ma noqonaysaba laa yaslux markaa fi sharc ee bal sadaaqi lakin maxaa sadaaqi jira sadaaqu inuu maal badan iyo xoolo badan u noqdo maaha manfucu noqon karaa ruuxii bal qur'aan yaqaanay hadduu haweenaydii marka horeba kula heshiiyey inuu guursado meherka ay helaysayna uu noqdo qur'aankaa uu yaqaano inuu baro taas waa noqonaysaa xadiidkana way noogu soo socotaa haddii bal matalan wuxuun ay iskaga raali noqdaan wuxuu ha yaraade hase badnaadee waa waxay labadooda iyaday khusaysaa arrinkani waxla wixii lagu kala raali noqdo xataa hadduu wuxuu yar yahay oo maka khaatim xadiid baa inoo soo socdo qilo un loogaba jeedo waxaan dee aadba u yar haddii ay ku heshiiyaan oo iyaduna raali taa ku tahay meher uu noqonayaa taas wax badan hadday tahayna dee iyadna waxa weeyaan wixii aan muqaalaan iyo mubaahaad iyo halay arki halay maqlay ahayn dee looma diidayo haddii dee wax badan ay kuba heshiiyaanna bal taasba weeye ama khams miati dirham tan uu yihi waa mustaxab waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh azwaajiisa wixii u badnaayo taasi waa inoo dambaysa حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حاء وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال أنه قال bal waa haweenaydii rasuulka ilaahay naftiisa nafteeda siisay iyo bal umuurihii kuma tacalluqsanaa bal tan ayaa rasuulka ilahay kintaa ma aqbalina ayaa inoo bilaabay waa xadiid bukhaari oo kale meelo kala duwan kitaabkiisa kitaab fadaa'il qur'aan iyo nikaax iyo uu kusoo celiyay isagoo canaawin kala duwan u dhigto ujeedadu waa fawaa'idda xadiidku dimnistay ayuu dee tarjame ahaan iyo canaawin ahaan uba dhigtaay oo kale xadiidkuna madaarkiisu waxa weeyaan waa abu xaazim ayuu xadiidku isugu imanaya madaarka xadiidku abu xaasim can sahl markii dhaweyd abu xaasim baan haynay salman alashjaci ama salman dee mawla caza alashjaciyaba weeye abu xaasimkana waa ninkii isawaacidka ee qaasiga ahaa sahl ibnu sacad buu kaba warinaya salaamat bnu dinar alacraj waa ninkan adaba abu xaasimkii labaadna daba markii hore abu xaazim yacquub ibn cabdiraxmaan alqaari baa ka warinayay imikana inankiisii cabdilcaziiz oo nin faqiiha ayaa dariiqa labaadna kaba warinaya kolle yacquub ibn cabdiraxmaanna dee waxa weeyaan alqaariyu imikana sheekhu uu dabdinaya ama qorooyinkiina sharaxaysta horena waan usoo aragnay alqaariyu maha alqaari uma aha sida idinta alla haddii dee aan yaa loo qaadan inay alqaari u tahay waa ninkii qaariga ahaa alqaariyu weeyaan ya-shadan weeyaan waa reer alqaaro la odhanayay ayaa loo nisbeeyey horeanaynu usoo maray oo waxa weya waa reer qaaro la odhanayo qad ansafa qarata man ramaha qolo la yidhao aada ugu mashhuur ahayd ramyigoo kale bal ninkaasay nisbadu tahay oo reerkaasuu yahay waana nin siqaahe wuxuu yidhi adaba sahl ibnu sacad qaala anahu qaal ja-at waxaa timi imra'atun haweeney baa timi ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay u timi faqaalat waxay tihi waa majlis la fadhiyo masjidkana way ahayd yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow ji'tu waan imi ahabu laka xaal aan hibaynayo oon siinayo nafsii naftayda adiga aan ku hibeynayo waan imibo waxaan u imi inaan iskaa siiyo naftayda aan kuu hibeeyey oo inaan ku hibeeyo naftayda on ku siiyo ayaan u imi de taas xagga hibada dee ruux ilmaka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee waa ka afdal albashar haddii haweeney dee waxay doonaysaa un waa rasuulka ilaahay inay ehelkiisa noqotay naftiisa nafteeda uhibayso saa doono inuu kuba guursado rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh taasi waxu banaan bay ahayd meherna taasi umay banaanayn aqbalkiisunbay kuba xidhnaydba laakiin cid kale oon isaga ahayn hibo ay haweeney tilaa waan iskaa siiyey uu taasun kuba guursaday iyadoo meher iyo waxyaale iyo umuurihii kale dariiqii kale la marin iyada ma jirto oo ilaahay baaba yihi wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada nabiyu an yastankixa khaalisatan laka min duni lmu'miniin oo arrinta caynkaasa oo zawaaj bilafdi lhiba iyo ama hiba saas oo kale ah waxa weeyaan rasuulka ilahay waxu khaalisayd walow dumarkii waahibaadkaay magacadooda lainoo soo naqliyey miduu rasuulka ilaahay way jireen dee san oo kale tan iyo kuwo kaleo u cardiyay naftooda rasuulka ilaahay laakiin haddana cidu taa ku guursaday may jirin rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh laakiin shay u banaan bay ahayd haddaba haweeneydu taas bay tidhi fanadara ilayha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waa tan nadarkii dee bal aan soobahaynay xaggeedii buu dayey fasacada nadara wuxuu sare u qaaday uu kor yeelay eegidii fiiha iyada fiigeed iyo wasawabu hoos buu udhigay macnaha kor iyo hoosba uu eego macnaa ishii buu la raacay xag sare iyo saasna hoos de waa majlis la joogo waa haweeneyda macnaa sarena waa u eegay hoosna waa u eegay faqaalat markaasoo uma da'da'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ra'sa rasuulkii ilaahay waa foororiyey madaxiisii oo macnaa dee rasuulka ilaahay ma doonin markaa xaajana u markaa mala uma yeelan markaasaa dee haddana inuu radiula kuma doonayo taas waana rasuulka ilaahay kaba xishooday uu foorarsado uu aamusay kule xadiidku riwaayadka qaarkood baa maxay ku yimaadeen dee laa xaajata lii binnisaa oo dumar imanka waxaajoon u leeyahay ma jirto oo markii dambe anuu yihi waxaa yimina inuu dee saddex gooriyo kuba celiya xadiidkan duruq kala duwan buu leeyahy waana ta aan yihi abu xaasim can salim ayuu isu yimaadayo abu xaasimkan baa aimadii waaweyneed ee islaamkura kala duwan ay kaba wariyeen xaafid mxajaran raximah llahu tacaala xadiidka markaa hore kolley dee meelo badan waa kusoo arooriya canaawin iyo taraajim kala duwanna waa leeyaho fawaa'ida xadiidkee kala duwana oo halkan aan leenahay xadiidka waxaasaan ka qaadanayna waxaasaan ka qaadanayna taasuu inoo faa'iideynaya ayuma bukhaari dee kolba xadiidka qeyb kaba mida mar uu dheereeye mar uu gaabiyaba asaanidiina wuu bedbedelaya intaas ayuu cunwaan soo dhigta waa fawaaidii xadiidka kuba sugnayd oo ruuxa markaa isu urursaday xadiidka bal canaawintiisa uun waxyaalaha kale ee shuraaxdu ay dhigeen ay leeyihin saasaa xadiidka kusugan taasaa kusugan taasuu inoo faa'iideynaya intiiba isaga dee waa tarjame ahaan waata la yidhaha fiq bukhaariyi fi taraajim bergii hore bukhaariga halkan kuba aqrinay ama ku aqriyayo kale dee mar baaba xadiidkan isagoo dee abwaab isku dhow dhow kitaab fadaail qur'aan iyo nikax way isku xigaan bukhaari oo markaa dee maaa tafsiir uu dhammaaday ee taasoo kale iyo ayuu fadaail qur'aan fadaail qur'aan dabadeed nikaax baa bilaabma xadiidkuna labadaba waa kuba yimaadaayo kale oo abwaab isku xigto markaasa kol dadkii waktigaa dhegaysanayay baaba dee barhkood dee bay wada la wada imanaya waana dee dalabkay bay ahayd in bal taraajimtan la uriyo fawaa'idan bukhaari un iyo canaawintan iyo khaasatan asaaniinda waxay ku kala duwan yihin oo barhkood ay baxtay ama ay kaba soo diyaariyeen waxoogaa ay uriyeen barhkoodna ay iskaba fiicnaayeen habkay usoo diyaariyeen bal marka waxaan leeyahay fatxulbaari ninkii u laabmaan leeyahy way waan iska wadi kar leyne imika cajirnimo jira de iftiin baan jirna ayaa communitnimahaasi bergii marka adigu fatxulbaari ninkii u laabma xadiidkan sharaxiisa maha meel kasta kuma sharxe waa meel meelaha kaba mid ah waxaa fila qaybtaa hore waxa fawaaid aada u badan buu arkayaa xadiidkan waxyaalihii lagaba qaadanaya duruq aynaan tan ahayn maysida duruq aanan kuwan inoo yaalo ahayn oo duruq badan oo kutubta wixii ay kuwa sugnayd ama bukhaari iyo muslim iyo aimada kalena uu isu geeya mid kastabana wixii faa'iide ama cibaaro ziyaada ay lahayd buu xadiidkaas si caadadiisu ahayd markuu xadiid hegaa u sharxayo meel kamida ku sharxayo wixii duruqdii oo dhan fawaa'ideedii ayuu meel keliya isugu wada keenayo bal marka waxaan leeyahy waa aad bay u mudan tahay